بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا waxaan ku dhex jirnay fii suurati lkahfi aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlayaa xikmada rususha ilaahay uu soo diro iyo sida dadka kufaarta ihi ay xaqa uga hor yimaadaan xikmada rususha loo soo diray waxaa weeye waa albishaaratu wannadaara ciddii ayaga raacdo oo rumaysaa inay jannada ilaahay ugu bishaareeyaan qoladii ka hor timaadana cadaabka ilaahay inay uga digaan oo khilaafto markaa kadib dadka kufaarta ahina inay doodaan oo murmaan maqsadkooda ay u murmayaanna waxa cidda ay la doodayaana waa rusushii wey muraadka ay leeyihiinna xaqii inay tirtiraan oo baatilka ay wataan ay ku tirtiraan ayay doonayaan marka arintaas ayaan arki doonaa dadka marka dikriga ilaahay ka jeesto istihzaha aayaadka ilaahay ku sheeg maarata ku jeesjeeso yacni cuquubada ay leeyihiin ayadana ilaahay wuu noo sheegi axad ka dulmi badan dadkaasi inaysan jirin uma ilaahay xumida ay sameeyeen sababteeda inuu quluubtooda ku daboolay dhegahooda xaqi ka daboolay marna uusan qalbigooda xaqana galaynin dhagahoodana aysan xaqi ku maqlaynin samaaca qabuulin aqbal maaragtay maqalkii inaysan ku maaragtay maqlaynin oo cuquubo ilaahay uu uga dhigay arrimahaas ayaan arkaynaa insha allahu tacaala wamaa nursilu lmursaliina wamaa nursilu ma dirno almursaliina rusushii la soo diray ma aanu dirno ilaa mubashiriina ilaa xaala kawnihim mubashiriina kuwa bishaaraynaa inay yihiin mooye oo ciddii raacday jannada ilaahay iyo rudihiisa ay ugu bishaaraynayaan wamundiriina waxaala kawnihim mundiriin ayagoo ah kuwa digaya oo ciddii khilaafta oo caasidaahina cadaabka ilaahay uga digayo maahe wax kale lama soo dirno weyan rususha maqsadkaan la soo dirno waa kaa weeyaan inay dadkii raacan u bishaareeyaan dadkii maaragtay diido oo ku caasiyana cadaabka ilaahay uga digaan weeyaan marka xikmada ilaahay rususha uu soo diro waa taas weeyaan sida ilaahay uu leeyahay aayado fara badan oo ku leeyahay yacni fii suurati nisa oo kale waan soo aragnay waxaa weeye rusulan mubashiriina wamundiriin lnla yakuna linaasi cal llahi xujat bacda rusul wakana allahu casiizan xakiima si aysan dadkan xujo ugu yeelanin berrinta qiyaamaha allah subxaana watacaala aynan oranin ilaahayo wax noo digaahi nama soo gaarin rasuul maarata noo digaa nooma aadan soo dirin kitaab nooma aadan soo dejin si aynan u oran oo xujadooda u go'do ayaa ilaahay uu rususha usoo diraa weya wamaa nursilu ma dirno almursaliina rusushii la soo diray ma aan soo dirno ilaa mubashiriina wamundiriin ayagoo labadaa tilmaamood wata mooye si kale lama soo dirno weyaan bishaarayn inay bishaareeyaan yani maaragtay biljannati warida allahi subxaana watacaala allah ridihiisa iyo jannadii inay ku bishaareeyaan liman aamana bihim wa aacahum cid alla ciddii rumaysay oo ateecday inay ilaahay jannadiisa ugu bishaareeyaan iyo ayagoo mundiriinahoo digayo naartii dadka uga digaayo liman casaahum walam yu'minuu bihim dadka ku caasiyo oo aanan rumaynin ay cadaabka ilaahay uga digayaan sifadaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala la soo diraa weya laakiin maqsad kaleo loo soo diro rususha ma jiro in dadku ay rususha arbaab ka dhigtaan oo rabbi ay ka dhigtaan looma soo dirin inay cabas iyo ciyaar ay la yimaadaan looma soo dirin maqsadkaas weyn ayuu ilaahay la soo diray subxaana wa tacaala wayujaadilu ladiina kafaruu bilbaili liyudxiduu bihi lxaqa wayujaadilu way doodaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo xaqa diiday bilbaaili baailkii ayay ku doodaan maxay baailka ugu doodayaan yani rusushay baailka kula doodaan weeyaan liyudxiduu inay simbirixyaanoo ay buriyaan wey bihi baailkii ay wateen alxaqa xaqii inay ku tirtiraan oo ku buriyaan darteed ayay ku doodaan weye liyudxiduu bihi alxaqa gaalada dadka iyo kufaarta ihi baail bay ku doodaan maqsadka ay baailka ugu doodayaanna waa inay xaqaas maaragtay yani ay tirtiraan oo qariyaan oo buriyaan ayay doonayaan wey wax kale ay doonayaan maqsad kale ay leeyihin lama arko weyaan marka wayujaadiluda ficilkaa mubaaric maaragtay mafcuulkiisii waa go-an yahay siyaaqa aayadaana kutusaya ee u socoto oo yani wijaadilu ladiina kafaruu almursaliina bay la doodaan weyaan rusushiibay la doodayaan marka mafcuulubihiga maadaama uu yani cumdo uusan ahay inay fadla uu yahay naxw ahaan waa laska waa laska goyn karaa waa la jari karaa weyaan haddii la helo daliil kutusinaaye la helo sida ibnu maalikba fii alfiyatihi uu ku leeyahay waxadfu fadlatin ajiz in lam yadir kaxadfi maasiiqa jawaaban oo xusir buu ohanaya yani wixii fadlo aho zaaid waa banaan tahay goynteeda la gooye haddaanan wax dhibay dhib aysan jirin waa banaan tahay weeyaan marka almursaliinadaas oo mafcuulbihigii ah oo go-an ayaa maaragtay mafcuulkeedii ah ciday la doodayaan waa iyaga wey wayujaadilu way doodaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay almursaliina bay la doodaan weyaan rusushii bay la doodaan ilaahay uu soo diray oo bishaarada iyo nadaarada la soo diray ayay la doodaan maxay kula doodayaan liyudxiduu bihi alxaqa bilbaaili bay ku doodaan baail bay kula doodaan baailka waxaa la yidhahdaa waa did lxaqi wey xaqa wax ka soo horjeedo cagsigiisa yihi ayaa baail la yidhaahdaa waxay carabta ku tilmaamtaa yani kullu shayin zaailin waxaa la yidhaha tusamiihi alcarabu baailan wax alla wixii zuulayo shay kasta oo dhammaanayo baaba'aya carabtu baail ay ku tilmaamtaa w baaila la yidhahdaa baailkaasay ku doodaan maxay ugu doodayaan liyudxiduu bihi alxaqa liyudxiduu inay buriyaan yani simbirixyaan baa loo jeeda oo meesha ka saaraan wey lanna aslu daxdiga daxdiga kelimada la yidhaha adaxdu asalkeedu waa azalq baa la yidhahdaa waa simbirixada loo jeedaa markaad tidhaahdo maalan fulanun daxdat rijluhu idaa zalaqat baa la yidhaahdaa hebel lugtiisii baa simbiraxatay baad odhanaysa markuu simbirraxdo oo meel sisiba oo ku sibxado ayaa la yidhaahdaa haddii uu xujo wato xujadiisii la buriyana waxaa la yidhahdaa fulaanun daxadat xujatuhu xujadiisii baa burtay yani batalat baa loo jeedaa haddii ay burto ayaa la yidhahda daxadat xujatuhu xujadiisii baa burtay weeyaan marka macnaheedu waxa weeye xaqi inay zuuliyaan liyudxiduu inay zuuliyaan bihi baailki inay ku zuuliyaan oo ku tirtiraan oy ku buriyaan alxaqa xaqa inay ku burburiyaan bay doonayaan xaqa inay ku tirtiraan ay ku simbirixiyaan bay doonayaan wey marka mujaadalada ay rususha la doodaan doodooda rususha ay la doodaan qur-aanka ilaahay aayado fara badan buu noogu sheegaa waxaa ka mid ah fii suurati yaasiin markuu ilaahay rususha uu ka waramayo waxay leeyihin doodooda ka mid ahaa qaaluu maa antum ilaa basharu miluna wamaa anzala araxmaanu min shayin in antum ilaa tukdibuun saasay dhihi jireen yani bani aadam anagoo kalaa mooye wax kale ma tihiin bay dhihi jireen bashar anagoo kale aha tihiine ambiyana ma tihiin rusulna maahidiin bay dhihi jireen wax ilaahay uu soo dejiyeyna lamaba arkaba wax qur-aan ahoo iyo xaq uu ilaahay soo dejiyena maba jirto saasay leeyihin markaasay rususha waxay ku yidhahdeen in antum ilaa takdibuun yacni been kuwa sheegaya mooye wax kale maahidiin bay yidhahan been baad wadataan weyan hadalkaasay odhanayaan marka mujaajalada aaday u badan tahay ay rususha kula doodaan baailkaas dartii ay kula doodaan markaasuu rabbi wuxuu leeyahay watakaduu aayaatii wamaa undiruu huswa watakaduu way yeesheen aayaatii aayadahaygiibay waxay ka dhigteen iyo wamaa undiruu waladii undiruu bihi wixii loogu digay oo cadaabkii looga digay ah ayay waxay ka dhigteen husuwa ay shay-an mahzuu'an bihi wax lagu jeesjeesay ka dhigteen weyaan wax lagu ciyaaro lagu jeesjeeso ayay ka dhigteen qur-aankan xujaj buu ilaahay dhexdiisa yeelay baraahiin fara badan ayuu yeelay dhinac walbaba wax laga tusa dadka yani maaragtay rusushii waxadcad iyo aayaad mucjizaad bay la yimaadeen dadkii waa la cabsigeliyo rusushii way cabsigelisay cadaabka ilaahay baa lagu cabsigeliyey wax walbaa la tusay aayaadka ilaahay uu soo dejiyo tanziiliga ahaa ee qur-aanka ahaa wax alla wixii lagu cabsigeliyey oo cadaabka ilaahay laga cabsigelinayena waxaasoo dhanba waxay ka dhigteen shay lagu jeesjeeso istikfaaf iyo sukriya ayay ka dhigteen weyan marka huzuan masdar wey masdarkaasna waa bimacnaa ismi lmafcuul ism mafcuul macnihiisa ayuu qabaa wey yani mahzuuan bihi wey wax lagu jeesjeesay oo kale ayay ka dhigteen weyan lanna qur-aanka way ku jeesjeesi jireen markay maqlaan aayaadka ilaahay istihzaa bay ka digan jireen fii suurat aljaasiy oo kale ilahay wuxuu leeyahay waidaa calima min aayaatina shayan ittakhadaha huzuwa ulaaika lahum cadaabu muhiin yani hadii ogaado hadday ogaadaan aayaadkeenna shay un hadday ka ogaadaan ittakhadaha huzuwa qofka kaafirkaahi mid lagu jeesjeeso ayuu ka dhigaa weyaan qur-aanka ku jeesjeesaan weyaan marka dadkaas cadaab muhiina ayay ilaahay agtiisa kuleeyihiin weyaan marka waittakhaduu way yeesheen way samaysteen aayaadkii aayadahaygii oo qur-aankii ah iyo wamaa undiruu wixii loogu digay yani wladii undiruu bihi maada waxaa la yidhahdaa waa mawsuula wey caybkeediina waa xadfan yahayo yani wladii undiruu bihi adoo yidhoo kale weyaan wixii loogu digay oo lagu cabsigeliyey oo cadaabka ilaahay ahaa adna waxay ka yeesheen huzuwa ay mahzuuan bihi mid lagu jeesjeeso ayay ka dhigteen weyaan kalaamka ilahay sidaas ugu jeesjeesaan iyo yani rusushii waxay la timid xikam aha iyo xujajkii wax lagu ciyaaro lagu jeesjeesay ka dhigteen weyaan waman adlamu miman dukira biaayaati rabbi faacrada canha wanasiya maa qadamat yadah waman kuma adlamu ka dulmi badan miman axad yaa ka dulmi badan dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiisa aayadihiisa lagu waaniyey oo kolkaa marka aayaadka ilaahay la xusuusiyo lagu waaniyo loogu caqli celiyey faacrada jeestay canhaa aayadihii ka jeestay yani aayaadkii buu ka jeestoo diiday halkaas waa kasii jeestay oo iskaga tegey wanasiya halmaamay maa qadamat waxay ay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood waxay hormarsatayna halmaamay kufrigii macaasidii takdiibkii wax alla wixii ay gacmihiisa hormarsadeen oo dembi ahna kaan lam yakun shay waaba halmaamayba nin dembi galaba uma eka weyaan axadkaas yaa ka dembi badan yaa ka dulmi badan weyaan cidna kama dulmi badna kaasoo kale weyaan innaa jacalnaa waxaanu yeelnay maadaama ay aayaadka ilaahay ka jeesteen bisababi icraadihim can aayaati illaahi jeesashadii ilaahay aayaadkiisa ay ka jeesteen sababteeda baan waxaanu yeelnay calaa quluubihim laabahooda korkooda baan waxaan yeelnay akinatan daboolla ayaan yeelnay galalyaal baanu yeelnay gal yani dabool baan yeelnay maxaa qalbigooda u daboolnay an yafqahuuhu karaahata an yafqahuuhu inay fahmaan xaqii iyo qur'aankii nicid la nacayo diiddo la diidayo daraaddeed baanu u yeelnay weyaan lianlaa yafqahuuhu saasoo kale aw lianlaa yafqahuuhu inaynan fahmin darteed baan qalbigooda u daboolna xaqi aynan fahmin wey wa fii aadaanihim wajacalnaa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaan yeelnay waqra culays baanu yeelnay yani dhagajig ayaan yeelnayo waxba ma maqlayaan weyaan samam dhagala'aan baanu yeelnay weyaan wain tadcuhum haddii aad u yeerta nebi maxamedow kuwaasi ila alhudaa hanuunka haddaad ugu yeerto oo kaalay xaqiiqaata aad tidhaahda falan yahtaduu hanuuni maayaan idan waktigaas aad u yeerto abadan weligood yani ku hanuuni maayaan wey mana qaadanayaan haddii aad si kasta ugu yeerta kaalay hanuunka qaata aad tidhaahdo dad aqbalaya ma aha wey hadigaas way ka tegayaan mana yeelayaan wey aayaddan qaybteeda hore allah wuxuu noogu sheegay dadka ilaahay aayaadkiisa markii lagu waaniye ka jeesto kufriga uu sameeyena aan waxba la ahayn cid ka dulmi badani inaysan jirin ayuu allah noo sheegay wey qaybta hore wey qaybta dhexe wuxuu noogu sheegay sababta jeesigii ay jeesteen baa wuxuu sababay in qalbigooda iyo dhagahoodaba ilaahay uu daboolo xaqa ka xidho waa sabab ay la yimaadeen ayaga sababtoodii baa loo dhaga tira qalbigoodana xaqii looga xidho weeyaan sidaa darteed qaybta saddexaad waxa weeye haddii xaq kasta loogu yeedho xujo kasta haddii la tusaa dad ku waaro qaato oo ku hanuuna ma ah sababta dhagahoodana waa xihan yahay qalbigoodana waa xihan yahay wax xaqoo gelaya ma jiro weligood hanuuni maayaan wey xaqna qaadan mayaan saasay kufrigaasi ku dhimanayaan macnahaas ilaahay subxaana watacaala noogu sheegi wey waman kumaa adlamu ka dulmi badan yaa ka dulmi badan wey minman axad yaa ka dulmi badan dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiisa aayadihiisa lagu waaniyey oo kolkaa faacrada canha aayaadkii ka jeestay yaa ka dulmi badan ma jiro wey laa axada adlama min haada cid ka dulmi badani qofkaasi lama arko weyaan asagaa dulmi badan mar hadduu xaqi ka jeesto iskaga tegey cidna kama dulmi badno wey wanasiya ou halmaamay maa qadamat yadaahu labadiisa gacmood waxay hormarsatayna oo kufrigii iyo macaasidii iyo shirkigii iyo beenintii rususha la beeniyo iyo xaqa oo baatilkii lagula doodo in lagu buriyo darteed loo sameeyey yani wuxuu sameeyey xumaanahayo dhanna halmaamay oo faraha ka qaaday wey yaa ka dulmi badan wey qofna kama dulmi badno qofkaasi weya ilahay qur-aanka aayad aayadan aayad lamida in badanoo meelo badanoo noogu sheegaa fii suurati allamim asajd oo kale ilahay wuxuu leeyahay waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun markuu ka jees yani qof ka dulmi badan ma jiro markii aayaadka ilahay lagu waaniyey qofka jeestay markaasuu rabbi leeyahy qofkaasi waa mujrime mujrimiinta waan ka aargudanaynaa buu ilahay leeyahay subxana watacaala ina jacalna calaa quluubihim akinatan yafqahuuhu wa fii aadanihim waqra arintaa marka inaa jacalnaada takdiibkaas iyo icraabka jeesashada ay jeesteen yaa sabab u ah in qalbigooda la xiro weeyaan yani maaragtay waxay la mid tahay aayaddii ahayd bal tabaca allahu calayha quluubtoodii buu ilaahay xiray sababtu waa maxay bikufrihim bisababi kufrihimaa loo xiray gaalnimadooda sababtii marka icraabka ay jeesteen sababteed ayaa quluubtoodii loo daboolay weeyaan inaa anagu jacalnaa waanu yeelnay calaa quluubihim laabahooda korkooda baan waxaan yeelnay akinatan daboolla ayaanu yeelnay weyaan alakina waxaa la yidhahdaa waa jamcu kinaanin alkinaan waxaa loo jeeda waa alkiaa daboolkaa la yidhahdaa daboolka ayaa loo jeeda weyaan akina baan yeelnay maxaan u yeelnay yani dabool oo ka mancinaya xaqi inuu galo qalbigoodii weyaan qalbigii baa la daboolay meeshii khayrka uu ka geli lahaa ma gelayo waa owdan tahay weyaan maxaan u yeelnay sababtaa kinada aan u yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu qur'aankii iyo xaqii iyo waanadii inaynan fahmin oynan kasin daraaddeed baanu sidaa u yeelno weyan marka lianlaa yafqahuuhu haada alqur'aan waa dhihi kartaa waxaa dhihi kartaa karaahata an yafqahuuhu inay fahmaan diidda la diidayo daraaddeed baanu sidaa u yeelno weyaan wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdeedana waxaan yeelnay waqraa culays ayaanu yeelnay oo yani dhagala-aan baanu yeelna wey wax oo xaq ay maqlayaan lama arko weeyaan marka yani waxaa loo jeedaa yani alwaqru waxaa la yidhahdaa wa asiqalu almaanicu min asamci baa la yidhahdaa waqriga waxay ku sheegaan waa culayska qofka inuu wax maqlo dhagihiisa u diidan ayaa la yidhaahdaa weyaan marka bisababi takdiibihim wa icraabihim can aayaati illaahi ayuu ilaahay qalbigoodana u daboolay dhagahoodana yani u xiray xaqii aysan marna maqlaynin weeyaan wain tadcuhum ila alhudaa wain tadcuhum haddii aad u yeerto nabiyullaahi moxamedow ila alhudaa hanuunka haddaad ugu yeerto tawxiidkii baa ugu yeertay yani aliimaanu billahi warasuulihi baa ugu yeertay qur-aanka inay rumeeyaan yani wax alla wixii khayr oo dhan baad ugu yeertay haddii taa aad tidhahda kaalaya hanuunkan qaata falan yahtaduu hanuuni maayaan idan kolkaas waktiga aad u yeerayso ma hanuunaan abadan weligood dad hanuunaya ma aha weeyaan tawxiidkaasi marna kuma hanuunayaan sababta ilaahay qalbigooda buu daboolay bisababi kufrihim wacinaadihim lilxaqi xaqa ay cinaadeen iyo kufriga ay la yimaadeen sababteed ayuuna rabbi subxaana watacaala u daboolay weyaan lanna qalbigooda waa xiran yahay marna rumayn maayaan waxay la mid tahay aayadda ilaahay uu leeyahay kadalika salaknaahu fii quluubi lmujrimiin laa yu'minuuna bihi xataa yaraw alcadaab alaliim ilaa ay cadaabka arkaan ma rumaynayaan sababta qalbigoodaa daboolan markay cadaabka arkaanna iimaan bay la imaanayaan waana iimaan aan markaas la aqbalaynin weyan waqtigaasoo kale lama aqbalo weyan warabuka algafuuru durraxma low yuaakhidhum bima kasabuu lacajala lakum alcadaaba bal lahum mawcidun lan yajiduu min duunihi mawcila warabbuka rabbigaaga nabilaahi muxamadow alafuuru allihii dembi dhaaf badan wey addoommadiisa hadday soo noqdaan oo dunuubtoodu ay ka tooba keenaan alla tooba aqbal badan wey oo dunuubta u dhaafid badan wey duraxmati naxariis alla u saaxib ah wey kaiiru raxma wey raxmadiisana miday waasac tahay weeyaan allah subxaana wa tacaala low yu'aakhiduhum haddii ou u qaban lahaa dadkii bimaa kasabuu waxa ay kasbadeen oy shaqaysteen oo xumi ah oo kufri iyo xumaan oo dhan ahi hadduu rabbi dembiga ciqaabadiisa uu u qaban lahaa yani ku ciqaabi lahaa lacajala lahum alcadaaba lacajala ilaahay wuu dedejin lahaa lahum ayaga wuxuu usoo dedejin lahaa alcadaaba cadaabkiiba usoo dedejin lahaa yani adduunkaa lagu cadaabi lahaaye aakhiro dib looguma dhigeen mar alla markay dembiga sameeyaan dembiga uu ka dhaco horaa laga ciqaabi lahaa wey markaasuu rabbi leeyahay ilaahay kuma soo dedejin cuquubadii ilaahay uma soo dedejinin dibuu u dhiga ilaahay subxaana wa tacaala bal iska dhaaf in cuquubada loo soo dedejiye lahum waxay leeyihiin mawcidun ballan ayay leeyihiin wakti loo qabtay ayay leeyihiin ballankaasoo lan yajiduu aynan helaynin min duunihi sokodiisa mawila iilasho iyo leexasho makaan ay ku leexdaan oy ku badbaadaanna heli maayaan buu allah leeyahay subxaana wa tacaala lan yajiduu min duunihi mawila aayaddan marka ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa inuusan yani maaragtay cadaab keliya la doonaynin bal ou katiiru lmaqfira waraxma uu yahay ayuu ilaahay noogu sheegi weyaan raxmadiisa inay waasac tahay oo habeenkii gacmihiisa uu fidiyo kaaliya tooba keena uu yidhaahdo maalinkii sidoo kale allah toobada buu la doonayaa weyaan maxaa yeele raxmadiisa waasaca makfiradiisa iyo dembidhaafkiisuna waa waasac weyaan marka makfiradan ilaahay uu sheegayo warabuka alkafuuru alla waa alla dembidhaaf badan yani kaiiru lmakfira loo jeedaa makfiradaa iyo dembidhaafkaas waxay kulminaysaa macsi kasta kulligeed oo shirki iyo kufri ka soo hartay wax alla wixii kufri ka soo haray yani ilaahay subxaana watacaala mashiicadiisay ku xiran tahay hadduu ku dhinto macaasidii laakiin kufri iyo shirki uusan la dhimanin macaasidaasuusan ka tooba keenin haddii uu ku dhintahay waxa weeye qofkaas wuxuu ku sugan yahay taxta mashiicat illahi subxaana wa tacaala hadduu doono ilaahay waa cafin makfiradiisi waasac ahayd buu siinaya hadduu doono waa u ciqaabayaayo maaragtay xumida oo galay baa laga gudayaa weyan way kulminaysaa wax alle waxaan shirkiga ahayn ayay makfiradaasi kulminaysaa sida allah uu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciduu doono ayuu wixii ka soo haray shirkiga u dhaafaa laakiin shirki marna ma daynayo weyaan makfirada ilaahay inay waasac tahay qur-aanka ilaahay meelo badanoo noogu sheega suurat najmi oo kale allah wuxuu leey ina rabbaka waasicu lmaqfira rabbigaaga nebi maxamedow dembi dhaafkiisu miduu waasac yahay oo weyn yahay weyaan waa waasicu lmaqfira weyaan allah duruurta inuu dhaafo dhammaanteed waxaa shirkiga aan ahayn wuxuu rabbi noo sheegay in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa alkafuur raxiim fii suurati zumar allah sidaasuu leeyahy subxaana wa tacaala raxmadiisa inay waasac tahay haddana duraxmati buu leeyahay ay duraxmati alwaasica naxariis waasaca alla u saaxiib ah weeyaan naxariistiisa inay waasac tahayna allah subxaana wa tacaala qur-aanka aayado badanoo noogu sheegaa waxaa ka mida fii suurati alacraaf oo kale u rabbi leeyahay waraxmatii wasicat kulla shayin raxmadayda shay kasta kulligii ayay waasac u tahay markaasuu yidhi fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayutuuna azakaa waladiina hum biaayaatina yuminuun waxaan u yeeli dadka ilaahay ka baqa allah ka cabsado zakada gutaahi aayaadka ilaahay rumaysan dadkaasuu ilaahay makfiradiisa ugu yeelaya subxaana wa tacaala weya raxmadiisa waxaaba ka mida marka iyo makfiradiisa waxaa ka mid ihi low yuaakhidhum bima kasabuu lacajala lahum alcadaab tanaaba ka mid ahba haddii wax alle waxaan samaysanana loo qaban lahaa maanta markii gefkaa dhacda cuquubadeeda lagu dul saari laha miyaad ku noolaan lahayd adduunka cid ku hartahay dhulka maba jirteenba waa la baabi'i lahaa ummaddo dhan way tegi lahayd low yu'aakhiduhum allah hadduu u qaban lahaa dadkii bimaa kasabuu waxa ay kasbadeen oo xumaan ah yani hadday oo dunuub ah oo macaasi ah hadduu u qaban lahaa lacajala wuu dedejin lahaa lahum ayaga alcadaaba cadaabka uu soo dedejin lahaa adduunkubu ku halaagi lahaa laakiin ilaahay waa xaliim weye iyadoo lagu kufrinayo iyadoo la beeninayo iyadoo maaragtay shirki loo samaynayo iyadoo rusushiisii awliyadiisii la laynayo lala dagaalamayo iyadoo la beeninayo iyadoo kitaabkii kalaamkiisii lala lala dagaalamayo ayuu haddana yaxlumu wayakfir ilaahay intuu u naxariisto oo dulqaad ayuu u leeyahay markaasuusan cuquubada kusoo dedejinin allah subxaana wa tacaala bal iska dhaaf in ilaahay cadaabka uu kusoo dedejiye lahum dadkii waxay leeyihiin mawcidun yani ballan bay leeyihiin wakti ilaahay oo u qabta cadaabkooda la cadaabaya ayaa jiro waa yowm alqiyaamo weeyaan bal lahum mawcidun marka maalintaas ayuu rabbi dib ugu dhigay ilaahay ma halmaamin laakiin rabbi wuu la socdaa weeyaan marka maalinkaasaa dib loogu dhigo acmaashooda loo ururinaya raxmadiisaana ilaahay adduunka uusan dadka ku halaagaynin leanna haddii dunuubteenna naloo wada qaban lahaa dee ardada korkeeda wax joogaahi ma jirin aayaddan baa ka mid aho suuradeennan uu ku sheegayo fii suurati naxli baan kusoo marnay allah odhanayo walow yu'aakidu allahu annaasa bidulmihim maa taraka calayha min daabba haddii dadka dulmigooda ilaahay u qaban lahaa wax dhulka dushiisa ku socdaa ilahay kalama tageenba waa la baabi'in lahaa dadko dhan fii suurati fatir uu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala aayaddaas aayad lamida walow yu'aakidu allahu annaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba yacni dadka waxay kasbadeen hadduu ilaahay u qaban lahaa dhulka korkiisa wax dhulka ku socdaa daabad ugama tageen ilaahay waa u baabi'in lahaa weeyaan laakiin ilaahay wuxuu ugu dibdhigay walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musama muddo la magacaabay baa dib loogu dhigay weeyaan lan yajiduu heli maayaan min duunihi yacni maaragtay mawcidkaa sokadiisa mawilan meel ay ku leexdaan heli maayaan wey almawilu waxaa la yidhahdaa almaljau wey yani waxaa loo jeeda waa ismu makaan wey yani laysa lahum maljaun walaa maxiidun walaa maxiisun walaa macdin maalinta qiyaamaha meelay uga leexdaan o uga fakadaan cadaabka ay kaga fakadaan maarata ilaahay uu cadaabayo dib ugu dhigay maalintaa meel ay kaga baxsan karaan ma jirto weyan lan yajiduu heli maayaan min duunihi sokadiisa cadaabkaas oo loo qabto waktigaa uu yidhi ilaahay ballahu mawcidun ou yidhi ballantaasoo qiyaamaha ahi sokadeeda mawilan makaan ay ku yani ku iishaan oo ku leexdaan ay ku leexdaan malji ay ku badbaadaan heli maayaan weyaan ma helayaan ilaahay waa qabanaya maalintaas mawcidkaasna meelay uga baxsan karaan lama arko weyaan wa tilka alquraa ahlaknaahum lamaa dalamuu wa tilka taas nabilaahi maxamedow alquraa ee qaryooyinka ihi taas waa meel ishaaro baciida wey shay fogaa la ishaaraya alquraa ee qoryooyinka oo magaalooyinka ihi iyo ummadahoodii ihi ahlaknaahum waanu halaagnay waa baabi'inay buu ilaahay leeyi lamaa dalamuu markay dulmiga la yimaadeen ayaanu halaagnay wajacalnaa waxaanu yeelnay limahlikihim yani ay liihlaakihim liwaqti ihlaakihim waktigii la halaagayey ayaan mawcidan wakti u qabanay buu ilaahay leeyahay ballan ayaan u qabanay wey wakti mucayana ayaan halaagooda u yeelnay ummadihii horebu ilaahay ka sheekeyn yani waa nooc tahdiidka ka mid ah wey ummadihii hore ilaahay subxaana wa tacaala wuu baaba'shay alqura waxaa loo jeedaa qura qawmi caadin qawmi nuuxin qawmi hamuud qawmi saalixin yani maarata waxaan ujeedaa maarata qawmi fircawn qawmi luud qawmi shucayb rusushii lasoo sheegay oo qur-aanka ka warramay oo dhan baa loo jeedaa markay shirkigii iyo kufriga la yimaadeen markay takdiibkii rususha ay la yimaadeen ay beeniyeen allah subxaana wa tacaala waa halaago waa baabi'iyey weya idinka kama fadli badnidiin marka sidii kuwa loo halaagay waa lidiin halaagaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala yani waxa weeyaan xilmigiisabuu idinka dib idinkugu dhigay leanna waxaa la yidhaahdaa markii ilaahay kutubaha uu soo dejiyey sida kitaabka tawraada fircawn iyo qoomkiisii markii la halaagay wixii ka dambeeyey ilaahay dadka kutubuu usoo dejin jiray yacni rusushaa loo soo diri jiray cadaab isti'saalaho dirudgoyna in lagu sameeyo ayaa maaragtay ilaahay uu ka joojiyey sida ummadihii hore loo halaagay inaana loo halaagin ee dadka loo caqli celiyo oo maaragtay rusul yani kutub iyo rusul loo soo diro ayaa maaragtay markaa wixii ka dambeeyey ilaahay raxmadiisa iyo maarata yani cafwigiisa uu ku sameeyey weyaan oo u yeela dadkii marka kama fadli badnidiine allah subxaana wa tacaala yani sida kuwa u halaago u idiin halaagi kara laakiin raxmadiisuu dib idinkugu dhigay weyan watilka taa tilkada ismishaaraha waa iska mubtadaysanaynaa alqur'aana waxa weeye ama sifaan ka dhigaynaa macas bayaan ahlaknaa jumladaasna khabarka mubtadaha ayaanu ka dhigaynaa weyan watilka taadaasi nabiyullaahi maxamedow alquraa ee qaryooyinka ihi qaryada qur-aanka wuxuu isticmaalaa baa nir magaalooyinka waaweyn u isticmaala caasimadaha ayaa qaryo loo isticmaala marka ahlu ahlulqura baa loo jeedaa qaryaday ahalkeedii la baaba'say sida qowmu nuux iyo qowmu huud iyo kuwa hadda kasoo sheekeynayna ahlaknaahum waanu halaagnayo waan baabi'inay cadaab isti'saaloo jiridgoyna ayaanu ku samaynay weeyaan allah saasuu leeyahay yacni qura waa jamcu qaryatin qarya ayaa waxaa lagu jamciya alqura lagu jamcinaya qaryadana caasimadaa loo jeedaa baan niri weyan goormaanu halaagnay lamaa dalamuu markay dulmiga la yimaadeen ayaanu halaagnay oo rususha ay beeniyeen yani maaragtay xaqii ay ku doodeen yani aayaadkii iyo maaragtay wixii mucjizaadkii ay inkireen waktigaasaanu halaagnay buu rabbi leeyahay subxana watacaala wajacalnaa limahlikihim waxaanu wajacalnaa waxaanu yeelnay limahlikihim mahlik markaad tidhaahdo ama waxaad ka dhigi kartaa darfu zamaan oo miimiya ama masdar miimi baad ka dhigan kartaa labadaba waa la yidhaahdaa haddii aad darfu zamaanka ka laqdayno waxa weeye wajacalnaa waxaanu yeelnay limahlikihim ay liwaqti ihlaakihim halaagidooda waqtigeedii ayaanu u yeelnay mawcidan ay waqtan mucayanan ballan ayaan u yeelnay waqti go-an ayaanu u yeelna oo ballan ah weeyaan haddii masdar aan ka dhignana wajacalnaa waxaanu yeelnay limahlikihim ay liihlaakihim halaagidoodii la halaago baan waxaan yeelnay mawcidan wakti go-an baan u yeelnay weyaan wakti go-an ayaan u yeelnay halaagoodii yani aysan dhaafi karaynin wey saacad aynan dhaafi karaynin yani ka dabamari karin kana hormari karaynin ayaanu halaagooda u yeelnay weyaan mid walbana ilahay saasuu u baabashay u halaagay weyaan waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni ow amdiya xuquba aayaddan halkan laga bilaabo aayaddan laga bilaabo ilaa aan ka tagno aayadda labiyo sideetanaad oo wamaa facaltu can amri dalika tawiilu maa lam tastic calayhi sabra aanu ka gaarno qisadii nabiy llaahi muusa maca alcabdi asaalixi ayaa laga waramaya qisadaas oo aan soo sheegnay yacni qur-aanka meel kaloo lagu sheegay aynan jirin ilaa maaragtay suurat lkahfi mooye meel kaloo lagu sheegay aysan jirin marka qisadaas markii aan ka baxno haddii ilaah yidhaahdo waxyaalaha fawaa'idka ahee laga qaadan karo markaanu dhammayno ayaanu ka hadlaynaa laakiin waxaan rabnaa inta ka horayso inaanu ka hadalno intaanan qisada gelin ka hor inaan ka hadalno masaa'il dhexdeeda ku imaanayso inaan maaragtay oo culummada qaar ay ka hadlaan inaan masaa'ilkaas wax ka tiltilmaamno insha allahu tacaala kadibna markaas aan qisadaan galno weya waid qaala muusa lifataahu wadkur xuso ka sheekee nebi maxamedow id wakti ka sheekee qaala muusa nabiyullaahi muusa uu yidhi lifataahu khaadimkiisii oo ku yidhi fataah hadda waxaa loo jeeda bimacna khaadim wa si u shaqaynayo wiilkii yani maaragtay u shaqaynayo weya oo ku yidhi laa abraxu anigu zuuli maayo oo inaan ahay laa azaalu asiiru inaan soconayo ka zuuli maayo wy inaan soconayo ka zuuli maayo xataa abluga intaan gaaro majmaca albaxrayni labada badood kulankooda meesha ay ku kulmaan ilaa aan gaaro yani inaan soconayo kama zuula waa soconaya weyaan aw amase amdiyo aan socdo oon tago xuquban zaman dheer aan socdo ilaa aan maqsadkayga ka gaaro waan soconaya majmaca albaxrayn aan ka tago wakti dheerba aan socdo haddaan rabe weyaan falamaa balagaa majmaa majmaca baynihima falamaa balagaa markii ay gaareen majmaca baynihimaa yacni labadii badood nabiyullaahi muusa iyo iyo maarata khaadimkiisi way tageen ilaa markii way socdeen ilaa ay gaareen meeshii majmac baxraynkii bay tageen falamaa balagaa markay gaareen majmaca baynihimaa labadii badood kulankoodii meesha ku kulmayeen markay gaareen nasiyaa xuutahumaa nasiyaa way halmaameen xuutahumaa yacni kalluunkoodii iyo malaaygii ay wateen ayay halmaameen weyaan fatakada wuu samaystay kalluunkii sabiilahu ay ariiqahu wadadiisii oo fi lbaxri badda dhexdeeda ahaa saraban ay mila sarabin god oo kalebuu ka samaystay weyaan god oo kale ayuu ka yeeshay weyaan markiiba khaadimka keliya arkaya muuse ma uunan arkaynine yani khaadimkiina waa halmaamay markay hurdadii ka kaceen waa tageen falamaa jaawazaa marki ay gudbeen markay gudbeen oo ay dhaafeen majmac albaxrayn meeshii mucjizadaas ay ka dhacdayo kalluunkii zaadka ay u wateen ay cunayeen inta noolaaday oo baddii galay weliba maaragtay god camal oo badda ka samaystay markii ay arkeen meeshaas majmaculbaxraynka ay gudbeen qaala nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi lifataahu khaadimkiisiiba wuxuu ku yidhi aatinaa nasii oo noo keen hadaa'anaa cunadeennii nasii kalluunkeennii aan saadka u wadanay nasii raashinkeennii buu yidhi laqad laqiinaa waa la kulannay min safarinaa safarkeennaan oo haadaa kaniihi nasaban dhib ayaanu kala kulannay waa daalnay nasiibuu yidhi markaa bal aan cunay aan raashin ka dhiganay kalluunkeena nasiib qaala markaasaa fatihi oo khaadimkiiya wuxuu yidhi ara'ayta balwa ii warran yani akhbirnii wy yani maxaan iiga warramaysaa yani maa dahaanii wa adhashanii waxa i wareeriyey oo aan maaragtay la wareeray iyo ama i asiibay maa naabani iiga warran in wakti ii warran iiga warran buu leeyahay aweynaa aan u dulmannay oon seexannay ila sakrati buurtii aan u dulmannay waktigaas fa innii aniga nasiitu lxuuta nasiitu waan halmaamay alxuuta ay khabara alxuuti kalluunka warkiisii ayaan iloobay waan halmaamay buuyi wamaa ansaaniihu imana halmaamsiinin yacni kalluunka khabarkiisa ila shaydaanu shaydaan mooye wax kaloo i halmaamsiiyey ma laha an adkurahu inaan xusuusto ama an adkurahu inaan sheego khabarkii oo kalluunka ay laka aan kuu sheego wey adiga inaan kuu sheego shaydaan baa i halmaamsiiyey oo cid kale ima halmaamsiinin wey markaasuu hadda u sheegoo yidhi watakada sabiilahu watakada wuu yeeshay yani maaragtay kalluunkii wiilkii baa u sheegayo khaadimkii sabiilahu wadadiisiiba wuxuu ka dhigtay fi lbaxri badda ahaa badda dhexdeeda ah ayuu cajaban wax la yaab la ka dhig amar cajiiba ayuu sameeyey buu le badda dhexdeeda uu sameeye aan la yaabay buu la yimid buu le uu sameeyey nabiyllaahi muusa markiiba ma canaanin maxaa waagaa igu sheegi weysay maxaa u almaamtay midna ma dhigin qaala nabiyllaahi muusa wuxuu yidhi daalika kaas makaankaas oo maaragtay kalluunka kaaga dhumayd ku halmaamtay maa shay weye kunnaa aanu ahayn nabqi ay nabqii kuwa dalbo oo doona aan ahayn meeshaan rabnayda halkaasay aheedoo kalluunkan laftiisa calaamad ahaan baabana loo soo siiyey halkaas buu ahaa maqsadkeeni fartaddaa way laabteen nabiyulaahi muusa iyo khaadimkiisii calaa aahaarihimaa raadkoodii bay ku noqdeen qasasan yani xaala kownihim qaasiin ayagoo raad raacayo oo raadkooda ku noqonayo ayay laabteenoo meeshii ay ka yimaadeen oo xara ay seexdeen ayay u laabteenay aadeen weyaan markay meeshii tageen fawajadaa waxay heleen cabdan addoon oo min cibaadinaa addoommadeenni ka mid ah addoonkaasoo aataynaahu aanu siinay raxmatan naxariis oo min cindinaa annaga agteenna ahaatay wa callamnaahu aanu barnay min ladunnaa annaga agteenna cilman cilmi aanu barnay cilmi laduni ah oo khaasa ilaahay xaggii ah addoon aan barnay ayay halkaasi kula kulmeen nabiyulaahi muusa iyo khaadimkiisa halkaasi kula kulmeen qaala markaasuu nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi qaala lahu ninkii cabdigiibaa wuxuu ku yidhi muusa nabiyulaahi muusa hal attabicuka ma ku raacaa yani maaragtay niyahow calaa an tucallimanii inaad ibarto darteed mimaa kii xaggii aad wax iga barto cullimta adiga lagu baray rushdan ay yani maaragtay cilman daa rushdin cilmi oo hanuun u saaxiib ah inaad ibarto darteed makuu raacaa hadalkaasuu yidhi qaala markaasuu ninkii cabdigii saalixa ahaa wuxuu ugu jawaabay innaka qaala wuxuu yidhi innaka adiga muusow lan tastaiica awoodi maysido ma awoodi kartid maciya aniga la jirkayga sabra inaad sabarto waxa aan samaynayo mid u dulqaadan karaa ma tihid buu yidhi markaasuu sii xoojiyo adkeeyo yidhi wa kayfa sideebaad tasbiru u sabraysaa calaa maa shay seebaad ugu sabri lam tuxid aadan koobin bihi shaygaba khubran ay cilman ogaansho aadan ku koobin shay aadan garanaynin oo salkiisa la sameeyey seebaad raadi ugu noqonaysa ood ugu sabraysaa weeyaan kuma sabri kartid wey qaala markaasuu yidhi nabiyullaahi muusa satajidunii waad iheli in shaa allahu ilaahay hadduu doono mashiicadii ilahay buu ku xidhaaya waad ihelaysaa saabiran mid dulqaata inaan noqdo oo sabro oo waxaad samaynaysa ku sabro walaa acsii aanan caasimin laka adiga aanan kugu caasimin amran waxaad ifarta oo amara aanan ku caasimin taana waad ihelaysaa buu yidhi markuu intaa ka ballanqaaday oo siiyey ayuu haddana arrin kaleeta buu leeyahay uu sheegiyo addoonkii uu sheegaya qaala wuxuu yidhi cabdigii saalixa fain ittabactanii haddii aad i raacdo muusow oo aan kuu ogolaaday inaad i raacdaa falaa tas'alni ha i weydiin can shayin yani waxa aan samaynayo can shayin min alashyaa waxaan samaynayo wax ka mida su-aal ha iga weydiine xataa uxdisa intaan aniga kaaga waramo laka adiga minhu arinkaan aniga aan sameeyey dikran sheegid ilaa aan kaaga sheego ilaa aniga aan kaaga waramo adiga su-aal ha i weydiine anaa kuu fasiri doono adiga halkaas yani ilaa qisadu halkaasi soconaysa waa fogtahay weyaan waxaan rabaa markaa waxaan hadda intaan laqbahan u sameeyey kelimaadkan aan sheegi doono in wax yar lala socdo baan rabaa horta sababta qisadan ay ku timid nabiyllaahi muusa iyo alcabdi saalix sida imaamu albukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo can ubay bni kacbin radi allahu canhu ubay bni kacbin saxaabigaasna uu nebiga ka warinaayo rasuulka olah buu maqlay calayhi salaatu wasalaam ina muusa qaama khasiiban fii bani israa'iil nabiyullaahi muusa ayaa reer bani israa'iil bau dhexdooda ka istaagay markaasaa fasu'ila la weydiiyey ayu nnaasi aclam yani dadku u khudbaynaya khudba u akrinaya reer bani israa'iil maadaama rasuulkii ou ahaa loo soo diray isagoo khudbadii akrinayo ayaa la weydiiye oo la yidhi ayunnaasi aclam dadka yaa ugu cilmi badan baa la weydiiyey nabiyullaahi muuse markaasuu yidhi ana anaa ugu cilmi badan yani runtii xaqiiqaduuna ka warramay sababta dadkan waa bani israa'iil dadkii loo soo diray wy isaguna waa rasuul ilaahay bal waa kaliimullah allah buu la hadlaayo la munaajoodaa allah axadkuu la hadlayey wey ilaahay baa la hadlay marka dadkaas yaa ugu cilmi badan garad garaadkiisuu ka warramay laakiin ma uunan u celinin ma oranin yani ilaahay baa maaragtay garanayo ma uusan dhigin markaasuu nebigu wuxuu yidhi facataba allahu calayhi id lam yarudda alcilma ilayhi allah wuxuu ku dagaalay muuse hadalka uu yidhi anaa dadka ugu cilmi badan maadaama cilmigii ilaahay uusan u celinin uusan dhihin ilaahay baa garanaya uusan oranin taasaa marka lagu yani ilaahay kula dagaalam ku qabsaday markii lagu qabsaday baa ilaahay wuxuu u waxyooday fa awxa allahu ilayhi muusa ilaahay wuxuu u waxyooday ina lii cabdan bimajmaci lbaxrayni huwa aclamu minka waxaan leeyahay addoon meesha majmacu lbaxrayn la yidhaahdo ku sugan labada badood meeshay ku kulmaan adiga kaa cilmi badan nebi muusew adiga kaa cilmi badan ayaa jiro dadkiina waxaa u sheegtay anaa anaa dadka u cilmi badan baa tay ninkaa majmaculbaxrayn joogo ayaa kaa cilmi badan bu nabiyullaahi muusa durbadiiba ninkii ka cilmiga badnaa inuu cilmi ka kororsado ayuu doonay yani isma kibrinin maarata isma cujbi kuma dhicin qaala muusa yaa rabbi wa kayfa lii bihi buu yidhi seebaan ninkaasi kula kulmaa oon cilmiga uga qaataa ilaahay ii sheeg buu yidhi markaasaa wuxuu yii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah baa wuxuu ku yidhi تأخذ معك حوتا تجعل تجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم waxaad qaadanaysaa malaay ama kaluun baad qaadanaysa kaluunkaas calaamad buu kuu yahay dambiil baad ku ridanaysaa meel alla meeshii uu kaaga dhumo oo kalluunka aad ku weydaa halkaas ayuu ninkii joogaa oo addoonkii aan kuu sheegay kaa cilmiga badnaa halkaas ayaad ka helaysaa buu yidhi nabilaahi muusa kalluunkii buu qaatay dambiishiisuu ku ritay waa tegey isaga iyo maarata fatihiisii shaabkiisii oo khaadimkii ah ayuu watay marka khaadimkaas wuxuu ku sheegay yani xadiidka yuushac ibnu nuun calayhi salaam yani waa nebi weeye isagana oo bacda nabiyllaahi muusa lasoo diray laakiin markaa nabiyllaahi muusa khaadim uu ahaa weya marka yuushac baa la yidhaahdaa isagaa lala soo diro khaadim uu ahaabuu watay markii ay marka buurtii tageen meeshii yani maaragtay majmuculbaxraynkii markii ay tageen ayay seexdeen nabiyllaahi muusa iyo khaadimkiisii baa seexday markay seexdeen kalluunkan de way soo cunayeen zaad buu u ahaa calaamadna ilaahay baa uga dhigi zaad buu u ahaayo way soo cunayeen mar alle markay meeshaa yimaadeenay seexdeen ma oga meeshii inay tahay meeshii markay yimaadeenay seexdeen ayaa kalluunkii dambiishii ka dhex baxay markaasuu markuu baxay ayuu badda dhex galay badii buu dhex galay marka badii markuu gelayay khaadimkii wuu arkayey waa u jeeday laakiin nabiyllaahi muuse ma arkayni wuu arkay khaadimkii ilan looma sheegin marka hore nabiyllaahi muuse waa cidda loo sheegay inuu calaamad u yahay khaadimkaana wuxuu u haystaa zaad keliya oo la cunayo keliya inuu yahay ee kalluunkan inuu yahay calaamad inuu yahay ma u oga wuxuu arkay marka markuu badda galay badii meeshii uu ka galaybaa xarkaftay oo qallashay markaasuu dhex jeexay sidii god camal ayuu ka yeeshay w god camal u jeexay biyihii ayaa qalalay meeshuu ka galay calaamad ilaahay tusayo weyaan kalluunkii hadda la cunayey oo raashinka qaar qayb kamida lasoo cunay baa ilaahay ruuxda ku soo celiyey uma markaasuu dhaqaaqay markaasuu maaragtay haddana biyihiibaa inta qalalay oo xarkagay ayuu dhex jeexay ilaa god camal uu ka samaysto sida godka abasulugaaliida ay gashoo kale iyo wax lamidka ah weyaan ayuu ka yeeshay weyaan meeshii markuu ninkii la yaabay khaadimkii haddana waa la halmaamsiiyey waa halmaamay subaxii markay kaceen waa safreen yani weli majmucbaxrayn u socdaan meeshay ka tegayaan waa majmucbaxrayn waa mana oga meeshii bay ka tageena socdeen socod aad u dheeray galeen ilaa nabiyllaahi muusa uu ka sheegtoo yidhaahdo laqad laqiinaa min safarina hada nasaba walidalika waxaa yani maarata xadiidkaas uu leeyahay lam yajid muusa annasaba xataa jaawaza almakaan aladii amara allahu bihi dhib ma uunan arkin tacab iyo daal lama uusan kulmin muuse ilaa waktigii meeshii ilaahay uu siiyey oo majmacalbaxraynka uu gudbo markaasuu daalay ka hor oo dhan ma daalayn intuu safrayo o dhan ma uunan daalin laakiin markii waktigii meeshii ay gudbeen ayuu daalay weyaan markaa kadib buu wuxuu helay yani maaragtay meeshii markay tageen uu yidhi qadadeen cunadeenna nasiya oo kalluunkii noo soo bixi ayuu xusuustay marka ninkii intii ka horraysa khaadimkii ma xusuusanin markaasuu wuxuu yidhi geedii markaa dhagaxii habeenkii aanu joogin aan seexanay ayaa yani wax cajiibuu sameeyeyo ama shaydaan baa i halmaamsiiye baduu saas u dhexgalay ilaa uu god ka dhigto waxyaala layaab lahu sameeyey buu yidhi markaasuu u sheegay nabiyullaahi muusa iyo marka way soo noqdeen wuxuuna yidhi meesha aan doonaynaba taas bay ahayd majmucalbaxraynkii bay sidaa u yimaadeen markaasay addoonkii la kulmeen oo nabi yani maaragtay cabdisaalix ilahay uu ku sheegay nuqdada marka aan rabo inaan ka hadalno xadiidku waa dheer yahay laakiin markaan nuqdooyinka aan rabo inaan ka hadalno waxa weeye horta muusahan laga sheekaynayo oo ilaahay uu sheego yidhi waid qaala muusa lifataahu waa muuse hee ma muusihii nabiyllaahi yani nabiyllaahi muuse oo kaliimullaahi ahaa miya muuse bnu cimraan oo kaliimullaahi ahaa oo saaxib almucjizaat ahaa oo reer bani israaiil loo soo dirayba mise waa muuse kale taa waa qodob aan rabno insha allahu tacala inaan ka hadalno waxaan kaloo ka hadlaynaa fatahan ilaahay uu sheegay oo yidhi lifataahu wiilka khaadimka ihi asna magaciisu waa maxay maxaa la yidhaahdaa magaciisu waa maxay taana waanu ka hadlaynaa haddii ilaha yidhah majmuculbaxraynka ilaahay uu sheegay oo labada badood meeshay ku kulmaan halkeebay ku taallaa waa halkee ayana insha allahu waxbaanu ka sheegaynaa waxaa ku xijinaynaa yani ninkan oo ilaahay uu yidhi yani fawajada cabda min cibaadina allah wuxuu ku magacaabay cabdi buu ku magacaabay adoon buu ku magacaabay adoonkaas oo aan yani cabdi keliya laga dhigay magaciisa maxaa la yidhahdaa ilaa laqab cabdi baa la siiye magacii isagana waa ka hadli doonaa yani waxa weeyaan magaciisa waa sheegi doonaa uma adoonkaasi waxay culammadu qaar yani ma sida xadiidka uu tilmaamay baan ka hadli doonaa waa khadir baa la yidhahdaa nabi yani khadir wey khadirkaas la sheegay ma nebi baa ma rasuul baa ma weli baa qof saalixabaa muxuu yahay ayana waa ka hadli doona insha allahu tacaala waxyaalahaan ishaarayno ayay ka mid tahay weyaan waxaan ka hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo yani maaragtay khadirkaas hadda la sheegay maxayibaa oo ma nool yahay ilaa waktigaan aan joogno ma jiraa mid nool miya mise waa dhintay oo horay buu u dhintay ayadana culammadu ikhtilaafaad fara badan ayay muujiyaan ayana wixii insha allahu ilaahay na tuso ayaanu ka sheegi doonaa biidn illahi tacaala dhowrkaas qodob baan marka insha allahu intaanan qisada bilaabin laqbaha waa kusoo celin doonaa haddii ilaah yidhaahdo baan ka hadli doonaa biidn illahi tacaala horta hore muusehan laga hadlayo waxa wey waa nabiyllaahi muusa wey nabiyllaahi muusa ayaa loo jeedaa inuu nabiyulaahi muusa yahayna waxyaalaha tusinaya waxa weeye xadiidka imaamu lbukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo ayaa yani maaragtay hadda aan ka soo hadalnay ayaana tusayo maxaa yeelay ninkaa markuu la kulmo ayuu weydiinaya wuxuu leeyahay yani marku ninkii marku nabiyulaahi muusa iyo iyo khaadimkiisi ninkii ay ugu tagaan najmac albaxrayn markay ugu tagaan ayaa nabi muuse salaamaya ninkiio go ku duuduuban maradiis isagoo isku duuduuba meesha jiifo ayuu u tegi doonaa wuxuu leeyahay yani markuu nabigeenna ka waramayo yani wuxuu leeyahay faidaa birajulin musajan bihawbihi fasallama calayhi muusa nabiyulaahi muusa salaamay markuu salaamayba khadir wuxuu leeyahay wa anna biardika salaam yani maxay tahay salaamtan yani dad dhulkaan yani salaamtaan yaa yaa yani uu qariibsaday salaamtaan dadki dhulkiina ma lisi salaamaayo dad muslimiina miyaa joogo markaasuu isku sheegoo yidhi qaala ana muusa muusaan ahay buu yidhi markuu yidhi ayaa ninkii khadir ahaa wuxuu leeyahay muusa bani israa'iil muusihii reer bani israa'iil miyaa tahay buu yidhi markaasuu leeyahay nacam muusihii reer bani israa'iil aan marka taa maxay tusaysaa muusahani inuu yahay nabiyullaahi muusa oo kaliimullaahi ahaa ayaa loo jeedaa weya sida imaam bukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo saciid ibnu jubayrin radi allahu canhu saciid ibnu jubayr oo taabiciinta ahaana uu ka warinaayo wuxuu leeyahay saciid ibnu jubayr qultu libni cabbaasin cabdulaahi ibni cabbaas baan waxaan ku idhi ina mawfalan albikaaliya yazcumu ana muusa saaxiba alkhadiri calayhi asalaam laysa huwa muusa bani israaiil laysa huwa muusa saaxiba bani israaiil cabdulahi ibn cabaas baa waxaan ku idhi bu saciid ibnu jubayr waxaan idhi buu yidhi ninka la yidhah nowfal oo nowfal bikaali la yidhaahdo ayaa wuxuu sheeganayaa muusahan ilaahay qisadan uu ku sheegay oo yidhi waid qaala muusa lifataahu oo khadir qisadiisa ay isla wadaagayaan ma aha kii reer bani israa'iil saasuu leeyahay muusihii reer bani israa'iil ma aha ayuu ku yidhi cabdulahi ibn cabaas nowfal ayuu si xun u radiyey wuxuu yidhi cabdulahi bn cabaas waana taqaana cabdulahi bn cabaas waa tarjamaan qur'aan wy nabiyllaahi maxameda ugu duceeyey ta'wiilka qur'aanka inuu baro ilahay tafsiirkiisa u baro tarjamaan qur'aan la yidhah waxabru hadihi lumma caalimkii ummadan ummatu maxamed ay lahaydna waa ka mid wey wuxuu ku yidhi kadaba caduw llahi been buu sheegay nowfal bikaali cadowgii ilaahay been buu sheegay buu leeyahy wax ka jira ma lehe muuseha waa muusihii reer bani israa'iil weeyaan taa marka waxaa laga garanayaa yani nabiyllaahi muusa inuu yahay muusehane muusihii kaleeto oo ninkaa wata nowfal albikaali oo watay inuusan ahayn tan labaad inuu muusahan nabiyllaahi muusa uu yahay qur'aanka ilaahay subxaana watacaala meel muuse kuma sheego ilaa waxa weeye magaca haddii muuse la ilaaqo nabiyllaahi muusa unbaa loo jeeda saaxibu bani israa'iil cid kale oo lagu tilmaami karo qur-aanka oo muuse la yidhaahdaa maba jiraba marka nabiyllaahi muusa weeyaan ee muuse kale ma aha fatahan yani waxa weeyaan waa khaadimkaa lagu tilmaama alfata hadda alkhaadimu baa loo jeeda waa ninkii u kaalmayna la shaqaynayey oo zaatka u siday weya nabiylaahi muusa sida imaamu lbukhaari oo warinayo wuxuu leeyahay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wainطalaqa macahu fataahu yuushac ibnu nuun calayhi salaam nebi muuse waxaa raacay yuushac ibnu nuun baa raacay buu leeyahy marka fatahan magaciisa yuushac baa la yidhaahdaa waana min ambiyaa illaahi baa la yidhaahdaa ayuu ka mid yahay weyaan majmac baxraynka meesha la yidhaahda xaggee bay ku taalla majmac baxrayn xaggee bay ku taalla majmac baxrayn culammada way isku khilaafaan tacyiinkeeda way isku khilaafaan akar culamaa waxay ku sheegaan culammada badankood waxay ku sheegaan laba macno bay u badan yihiin in la yidhaahdo waxa weeyaan baxar bad la yidhaahdo baxru faris mima yali sharq faris farisiyiintaas waa taqaan waa eraaniyiinta iyo wixii halkaas eraanta loo jeedaa yacni baddoodaas oo bariga xigto ayay yidhaahdaan wa baxru ruum labadii imberatorio waagii nebiga uu joogay dalka ka talin jirtay ayaa loo jeedaa ruumaankana bad bay lahaayeen dhanka qarbiga iyo galbeedka xaggiisa jiray macnaheedu waxaa loo jeedaa baxru ruum iyo baxru faris markay leeyihiin waa muxiit alhindiga baddaa la yidhaahdo badweynta indiya la yidhaahdo iyo badan baxrulaxmar la yidhaahda badda cas la yidhaahdaa meeshay iska galaan oo baabulmandab la yidhaahdo halkaasaa majmaculbaxraynka loo jeedaa bay leeyihin badan badweynta indiya muxiitulhindi iyo baxrulaxmar oo badda cas la yidhaahdo meeshay iskaga yimaadaan oo baabulmandab la yidhaahdo taas baa majmaculbaxraynka ay culammadu qaar ku sheegayaan qaarna waxay leeyihin maahee majmaculbaxraynka waxaa loo jeedaa badan la yidhahdo baxrulabyad almutawasit la yidhaahdo oo yani mediterranean seaga ay dhahaan iyo muxiit alatlasi meesha la yidhaahdo baddaas oo maaragtay yani atlantic ocean la yidhaahdo meesha ay ku kulmaan jabal taariq oo weliba dhulkan morocco dhulkeeda ah meesha ay kaga kulmaan ayaa la yidhaahdaa bay leeyihin muxiit alatlas baan ujeedaa meesha ay ka kulmaan oo jabal taariq la yidhaahdo waa meesha ay muslimiinta markii ay yani kayani maarata isbayn ay qabsanayeen dhulka ay ka galeen w meesha ay yurub meesha ay ka galeen weyaan marka baddaas ayaa loo jeedaa magaalo la yidhahda danja ayay agteeda ku taallaa bay leeyihiin waa madiino oo mamlaka maghribiya ku yaalo calaa madiiq jabal taariqay ku taallaa markas tijaariyo weyna way ahaan jirtay majmaculbaxraynka halkaasaa loo jeedaa ayay culammada qaar leeyihiin weyaan sida maxamed ibn kacbin alquradi oo maaragtay mufasiriintii taabiciinta ka mid a ayaa macnahaasi ku fasiraya weyan calaa kulli xaalin culammadu waxay leeyiin wax tacyiinkaas in badda meeshaasi taallaa halkaasay ku taal la yidhaahdaa wax faa'iido ahoo nooga xihan oo maslaxada nooga xihan lamaba arkaba walidaalika sheekh maxamed alamiini shinqiiti wuxuu leeyahay wamacluumun ana tacyiina albaxrayni min almawci aladii qadamna anahu laa daliila calayhi min kitaabin walaa sunna yani waa wixii lasoo sheegay wax daliilo kutusinayo aayad qur'aana kutusaysaan la arag xadiid nebiga ka sugnaadayo kutusayaanan la arkin macrifadeedana wax faa'iidaha ku jira lama arko in la baxsiyo la yidhahdo halkaasay ku taalla halkaasay ku taallaana laa taa'ila taxtaha buu leeyahay wax ku jiro maslaxad iyo faa'iida ihi lama arko weeyaan marka wax inaad waqti iskaga qaadna u baahan ma aha waa un laba badood meelay ku kulmeen meeshay doontaba ha noqoto weyaan laba badood meelay ku kulmaan weyaan meeshay doontaba ha noqoto waxaa soo haray yani qodobka kale oo rabna inaan ka hadalno yani addoonkan ilaahay wuxuu yidhi cabdi saalixu ku sheegay fawajada cabdan min cibaadina inuu saalix yahay de aataynaahu yani maaragtay uu rabbi leeyahay yani aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min laduna cilma naxariis ilaahay uu siiye oo qof ilaahay u naxariistay oo qof wanaagsan wey addoonkaasi magaciisa maxaa la yidhaahdaa nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam fi xadiidka oo saxiix albukhaari ku sugan oo ubay ibnu kacbin oo hadda kasoo ka sookeynaynay qaala alkhadiru buu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala alkhadiru wa anna biardika asalaam khadir ayaa wuxuu yidhi yani nabiyullahi muuse asagoo la hadlayo salaamtaan isleeda dhulkaada u ahaatay w ama biardika salaam yani salaamtaan ma laga yaqaanaa saasoo kale buu leeyahy haddaba magaciisa khadiraa la yidhaahdaa maxaa yeel nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam addoonkan cabdiga saalixa khadir baa magaciisa la yidhaahda khadir ma nebi buu ahaa mise waa rasuul mise waa weli muxuu yahay yani muxuu yahay culammadu way isku khilaafaan yani maaragtay masaa'il fara badan ayay sheegaan oo ay tiriyaan maalan yani masaaisha waxaa ka mid a culammada yani qowlka raajixa asalka ahi waxa weeye waa inuu maaragtay la yidhaahdo waa nebi in la yidhaahdo weyaan qowlka raajixa waa in la yidhaahda waa nebi sababta in nebi la yidhaahda yani waxyaalaha qaraainka tusinaya qariinooyinka tusinaya inuu nebi yahay waxaa ka mid ah aayadda hadda aan sheegayna wuxuu rabbi yidhi fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina raxmad baanu siinay oo agteenna ayaanu ka siinay ayuu rabbi leeyahay subxaana watacaala raxmaddaas hadda waxaa loo jeedaa waa raxmat nubuwa raxmada nebinimadii baa loo jeeda qur-aankana waad ogtihiinoo raxmada ilaahay qur-aanka in badan buu nebinimada ku tilmaamaa nebinimada ilaahay uu siiyo dadka inay naxariis tahay aayado badan buu ku sheegay fii suurati zukhruf allah wuxuu leeyahay markay mushrikiintu yidhaahdeen nabigeenna ayagoo la hadlay wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim yani nebi maxamed oo faqiir oo agoon ahoo miskiinan xoolo lahayn marka qur-aan nebi laga dhigayaa maa labada magaalo taa'if iyo maka odayaashooda xoolaha leh ee madaxda ah maa laga dhigaba yidha nebinimada hadalkaasi yidhahd markaasaa ilaahay u jawaaboo yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbi raxmadda ilaahay ma ayagaa qaybiyo marka nebinimadii maxay ku tustay inay tahay raxmad waa naxariis wey fii suurati dukaan ilaahay wuxuu leeyahay fiihaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amra min cindina inaa kunaa mursiliin raxmata min rabbik rususha ilaahay uu soo diray muxuu ula soo diray raxmatan min rabbik waa naxariis ilaahay xaggii ka ahaatay ayuu rabbi ku tilmaamaya fii suurati alqasas allah wuxuu leeyahay wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ilaa raxmata min rabbik nebiga xataa waxaa la leeyahay inuu ilaahay qur-aan kugu soo dejinayo rajo kama aadan qabin laakiin raxmadda ilaahay kuu naxariisto nebi uu kaa dhigay sababteeda baad maaragtay nebi ku noqotay weyaan marka raxmadaas waa qariina ku tusinayso raxmadda inay raxmat nubuwa tahay nebinimo inay naxariisteedii ay tahay weyaan raxmadda inay tahay taa waa qodob wey qodobka labaad waaataynaahu min ladunna cilman bu ilahay wacalamnaahu min ladunna cilman wacalamnaahu min ladunna cilman buu yidhi cilmigaas waxay culammadu leeyihiin waa cilmu lwaxyi baa loo jeedaa cilmiga laduniga alcilmu laduniyu cilmi ilaahay agtiisa ahaaday waa cilmigaas waxyigaa waxyigana ambiyada iska leh nebiyaasha iskale ilahay u waxyooda waxaa ka mida inuu cilmiga u yahay yani cilmu nubuwa u yahay cilmu lwaxyi yahay aayadda fii suurati nisa ku jirtaa tusinayso waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wacalamaka maa lam takun taclam wa kana fadl llahi calayka cadiima sowma jeed wacalamaka maa lam takun taclam nebiga ma onan aqoonin nebinimo waxay tahay laakiin ilaahay baa baray taasna waa cilmigaasa loo jeeda fii suurati yuusuf markuu nabiylahi yacquub ilaahay ka waramayo wuxuu leeyahy wainahu laduu cilmin lima callamnaahu walakina akar annaasi laa yaclamuun laduu cilmin cilmigo u saiib cilmiga oo cilmiga laduniga oo cilmilwaxyiga weyaan marka horta aayaddan calaamad waxay tusinaysaa qariina waxaa ku jirto inuu nebi yahay noo tilmaamayso adilada aad u muuqatay inay nebinimadiisa tilmaamayo waa aayadda aakhirkeed qisada markuu dhammeeyo khadr markuu qisada dhameeyaba wuxuu leeyahay wamaa facaltuhu can amrii qisooyinkii qariibka markuu soo sameeyo wiil la dilay iyo doon la jajabshay iyo gidaar la dhisay iyo nabiyulaahi muusena uu kula dooday yani markii laga soo waramo ayuu wuxuu leeyahay wamaa facaltuhu can amrii arrinkan aan sameeyey maad waa naafiya way amarkayga kama aanan samaynin haddaanan amarkayga ka samayn waa maxay wainamaa facaltuhu can amri illahi caza wajal ilaahay amarkiisaan ku waxeeye buu leeyahay amarka ilaahay marka qofku wax amrayana waxa w waa waxyi buu ilahay ku amraa subxana wa tacaala addoommadiisa weyaan taasna waa qariino oo na tusinayso weyaan qariinada kale oo nebinimadiisa na tusinayso waxa weeyaan markuu u yimid khadir bu wuxuu ku yidhi nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda yani waxa aad taqaana cilmigaa taqaana inaad wax ka bartaahi makuu raacaayo ma ibaraysaa buu leeyahy de waxay yidhahdeen nebigu ama rasuulka nebigu nebi waxaan ahayn qofaan ahayn waxba kama barto qofka marka uu leeyahay nabiyllaahi muuse hal attabicuka waa inuu nebi yahay wey cilmiga wuxuu ka barana waa nebi kale wey maxaa yeele cilmi laduni buu haysta ilaahay xaggii ka yimid waa nebi weeyaan marka intaasoo shay ayay waxay ku rajaxaan iyo qaraa'inkaasoo idil waxay ku rajaxaan inuu nebi yahay uusan maaragtay weli uusan ahayn rasuulna uusan ahayne nebi ilaahay u waxyoodo waxa uu samaynayan inuu waxyi ku sameeyey ayay tusinaysaa weyan qodobka ugu dambeeya waxa weeye culammada isku khilaafaan khadir ma nool yahay mise waa dhintay hadda dadkeena annaga waxaa aaminsana inuu nool yahay sooma wax badan dadku waa nool yahay walidaalika soomaalida waxay dhahaan yani hadda ay yidhaahdaan salaanta marka qofka la salaamay yidhaahda waatan gacanta markay saaraan haddana suulka isku qabtaan sooma mar labaa suulka wareejiya suulka macnihiisa waxay noogu fasireen suulka khadir waxay yidhahdaan laf ma laho marka waxaa la raadinayaa suulkii khadir oo lafta lahayn inuu noqdo si markii oo la ogaado inta loogu dhego la yidhaahdo loo ducee nebi ilaahay in la yidhaahdo saasoo kale bay leeyihin allahu aclam waxaasay sheegan marka ma nool yahay mise waa dhintay horta mas'alada culummadu culummo aada u tiro badan oo dadka culummada muctabariinta rag badan oo ka mid ihi waxay qabaan inuu nool yahay waxaa ka mid a alimaam alqurtubi kitaabkiisa tafsiirka wuxuu ku ayidayaa yani maaragtay waa waa inuu nool yahay o isbaatinaya waxaa ka mid imaam nawowi raximahum ullah imaam nawowi kitaabkiisa sharxu muslimka wuxuu ku sugaayaa inuu nool yahay buu ku sugaaya waxaa ka mid ibnu salax aad taqaanaan yani maaragtay muxadidka ah isaguna sidaas oo kale buu leeyahy a'imo fara badana waxay leeyihiin khadir waa nool yahay bay leeyihiin oo ma dhimanin maxaa yeele wuxuu waxay leeyihiin wuxuu cabay ilbu il biyo ahoo la yidhaahdo caynulxayaa la yidhaahdo oo ishaas qofkii ka cabaa weligiis uusan dhimanaynin ishaa biyaha buu cabay bay leeyihiin marka waa nool yahay bay leeyihin saasay yidhahdaan caynulxayaa buu ka cabay sidaa darteed waa nool yahay yidhahdaan adilada marka ay deliishanayaan midda ugu xooga badan oo ugu muuqataay waxa weeyaan waa dadka odhanaya waa nool yahay xadiidkii tacziyada bay deliishadaan xadiidkii tacziyada nabiga markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi maxamed oo ilaahay oo oofsaday ayay waxay yidhaahdaan yani xadiidkaas waxaa warinaya ibn cabdilbar ayaa kitaabkiisa tamjiidka ku warinaayo can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu cali ibn abi aalib uuna ka warinaya cali wuxuu leeyahay lama tuwafiya rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabiga markii la oofsaday lama tuwafiya nabiyu sal lahu alayh ali wasalam sujiya bifawbin nebiga markii la oofsaday baa waxaa lagu duuduubay maro ayaa lagu daboolay markaasu wuxuu leeyahay xatafa haatifun min naaxiyati lbeyti yasmacuuna sawtahu walaa yarawna shaksahu qof baa ka dhawaaqay oo hadlay guriga dhinaciisii nabiga meeshuu maaragtay jasadkiisa uu yaalay salawaatu llahi wasalaamu calayhi ayuu dhinaceedii ka dhawaaqay guriga dhinaciisibaa nin ka hadlay sawtkiisa la maqlayo laakiin aan la arkaynin ayaa hadlay buu leeyay markaasuu wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markaasuu yidhi assalaamu calaykum ahla albeyti salaamtaa markuu salaamay ahla lbeyti ahla beyti nabiyi sal la alay waslam uu salaamaya markaasuu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt markaasuu wuxuu yidhi ina fi llahi khalafan min can kulli haalikin waciwadan can kulli taalifin waciwadan min kulli taalifin wuxuu leeyay wacazaa'an min kulli musiiba fabillaahi fatiquu wa iyaahu farjuu faina almusaaba man xurima thawaabu hadalkaasuu jeediyey leeyi markuu salaamay buu yidhi naf walbaaba maydka way dhadhaminaysaa allah wuxuu leeyahy qof kastoo halaagsamo qof kastoo dhintaahi qofka khaliif noqdo oo bedelo buu leeyahy qof wax kastoo baaba'aa wax bedela buu ilaahay yeelay musiibo kastaahi casaabay leedahay oo wax maaragta looga tacsiyeeyey leedahay marka ilaahay ku kalsoonaada alla keliya rajeeya yacni qofka la asiibay waa qofka ilaahay sawaabta uu ka xarimay oo ka joojiye idinka musaabiin ma tihiin weeyaan marka hadalkaasuu yidhi bay leeyihi markaasuu wuxuu leeyahy ibn cabdilbar fa kaanuu yarawna anahu alkhadiru calayhi salaam yacni saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay arkayeen ninkaa inuu khadir yahay hadlay khadir inuu yahay ayay u arkayeen xadiidkaas iyo aaahaar fara badan oo kulligeed yani ibnu kaiir oo kale alxaafid ibnu kaiir markuu xikaayaatkaas soo arooriyo wuxuu leeyahay wadakaruu fi dalika xikaayaatin can salafi waayrihi salaf ayay salafkii salaf saalix ayay xikaayaat fara badan ka keeneen warar fara badan bay ka keenaan wa jaaa dikruhu fi bacdi axaadiii hadir inuu nool yahayna axaadiis qaar ah ayay ka hadlaan sida xadiis tacziye o kale buu leeyahy walaa yasixu shayun min dalika buu leeyahy axaadiistaas ay soo deliishadeen oo dhan waa wada daciifo weya wax saxiixa kuma jiro markaasuu yihi waashharuha xadiiu tacziya kan ugu shugraysan waa xadiiskii hadda aan ka hadlaynay oo tacziyada ku saabsan وإسناده ضعيف ابن عبد البر أولنا سند في سنة ضعيف وإبر بولية وسند عن عن قوي أحيان وككعوية مركا حديث دليل شديد وحديث ضعيف هو مركا حديث التعزية حتى هدي أنصحه علماء waxay kaga jawaabaan oo diidan oo leh khadir ma noola waa dhintay oranaya waxay leeyihiin waxa mustamala inuu yahay mu'miniinta jinniga qayb kamid ah laana jinniga ayagan la arag soomaa ilaahay wuxuu leeyahay innahu yaraakum innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min haythu la tarawnahum idinka uma jeedaan jinniga laakiin isaga wuu idin arkaa mu'miniinta jinniga oo nabiga quraanka ku akhriyay qaar kamida inay yihiin baaba laga yaaba haddii xadiisku ansaxo saasay leeyihiin laakiin in la yidhaahdo qofkan tacsiyada soo gudbiyey waa khadir in la yidhaahda waxay leeyihin waa taxakumun bilaa daliil waa xukum la iska riday oo wax daliila aan aw haysta aanan jirin marka khadir waxay leeyihiin culammada kaleeto oo kasoo horjeeda kuwani waxay leeyihiin khadir waa dhintay mana noola sidaasaana daahira sidaasaa daahir adila cadcaday keensanaya daliilka koobaad waxa weeye qur-aanku buu ku jira fi suurati alambiya الله وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون يعني أيضا كيسان إنه خبر وسنوري وما جعلنا لبشر قف ما يري من قبلك عليها كافر نبي محمد الضكي كافر ري الخلد وارثان ما يري هنا واران وأدونك كما يارك كواران ما أنا يري تاسو ربي لي مركز خبرنا nabi ilaahi maxamed uu ku horeeyey sooma ahayn leelada muuse oo la jooga dadkii waaray ma aha marka ilaahay inuu waaro uguma tala gelin waa qodob wey waxay leeyihin libasharin marka la yidhaahdo kelimada bashar la yidhahdo waa nakira wey nakiradaasna fii siyaaqi nafyi bay taallaayo maada naafiyada ka hormartay wamaa jacalnaa libasharin baa layidhi nakira fii siyaaqi nafyina cumuumay faa'iidaysaa wax alla wax yani basharo idil ayaa loo jeedaa bashar kasta kulligii bay camimaysaa hadirna basharku ka mid yahay sidaa darteed ma noola bay leeyihin waxay kaloo deliishanayaan xadiiskii yani maaragtay imaamu lbukhaari imaamu muslim ay warinayeen xadiis ibnu cumar cabdullahi ibni cumarna uu nabiga ka wariyey wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cumar sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alay wasalam daata laylati salaat alcishaa nebiga ayaa wuxuuna tujiyey salaad habeenada habeen ka mida salaadii cishahuuna tujiyey wuxuuna ahaa fii aakhiri xayaatihi markuu nabiga dhiman rabay agtiisa ayay ahayd buu leeyahy markuu salaamo nabsadaybu wuxuu ku yidhi ara'aytakum laylatakum haadihi habeenkiinaan buu yidhi ma aragtaan habeenkiinaan aan hadda joogno waa cishou tujiye weeyaan faina calaa ra'si miati sanatin minhaa laa yabqa miman huwa calaa dahriha axadu habeenkan aan joogna buu yidhi caawa laga bilaabo boqol sano hadda kadib soo socotaah boqolkaas sano markii la gaaro dadka caawa nool oo markaan joogo halkan jooga hal qof oo noolaanaya ma jiro boqolkaas kabacdu waa baaba'ayaan dadka hadda zamankaa nool u leeyahay habeenkaas laga bilaabo wey yani waxaa la yidhaahdaa yani wadalika qabla mawtihi bishahr nebiga bil intuusan dhiman ka hor ayayna ahay marka haddiiba khadir ou noolaana yani wuxuu ku dhintay boqolkaas sano dhexdooda maba ku noolaanay laanna nebigu dadku sheegay buu kamid yahay cid noolaanaysa maba jirinba lanna xadiidka bukhaari iyo muslim labadaba way warinayaan weyaan midda saddexaad ay culammadu yidhaahdaan inuu khadir dhintay ay daliil uga dhigayaan waxay leeyihiin hadduu khadir noolaan lahaa oo sidaas la sheegay ay tahay oo mid nool oo noqon lahaa nebigu uu imaan lahaa wuuna rumayn lahaa wuu la dagaalgeli lahaa jihaadka uu la geli lahaa waa u gargaari lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nebiga waxaa loo soo diray jinni iyo insi oo dhan baa loo soo diray uma yani waaa yani waxa weeyaan waxaa la amray hadduuba nebi ah khadirna waa nebi baan soo niri soo maaha ambiyada ilaahay wuxuu faray ilaahay qur-aanka ku faray haddii nebi maxamed ou idiin yimaado oo midkiin ou nebi maxamed ou gaaro ballan adag buu ilaahay wuxuu uga qaaday nebi kasta kulligii inuu nebi maxamed rumeeyo oo uu gargaaro ou garab istaaga buu ilaahay amray subxaana wa tacaala oo amar ku baxshay marka hadduu jiri lahaa miisaaqi iyo cahdiga ambiyada ilaah uu ka qaaday ayuu fulin lahaa nebi maxamed intuu yimaada buu garab istaagi lahaayo maarata la dagaalgeli lahaa wey sida aayadii aan kusoo marray fi suurati ali cimraan allah wuxuu leey waid akhada allahu miisaaqa nabiyiina lamaa ataytukum min kitaabin waxikma uma jaa'akum rasuulu musadiqun lima macakum latu'minuna bihi walatansurunahu قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعني هذا الآد وين الله حوليه يعني ذاتك وحا أغشى كيسان نبي محمد بلنتي عن أبيض كقادمي محوها بلن كاسي هدو إذي ماذا كتاب إيه حكمه هدان إذي سيو oo markaa rasuul oo maaragtay rumaynayo diinka idinka aad haysataan oo kale rumaysan oo idin yimaado waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad rumaynaysaan ood u gargaaraysaan ballan iiga qaad ma qirteen cahdiga ballantaasna ma qaadeen baa layidhi markaasay dhn qaaluu aqrarna waanu qirnay waana qaadanay ballantaas bay yidhahdeen markaasuu yidhi yani maaragtay markhaati ka noqda aniguna dadka markhaatigaan ka mid ahay arrintaas qofkii marka aanan arrinta ka jeesto markaa kadib waxa weeyaan dadka faasiqiinta buu kamid noqonaya walidalika ibn kathir oo kale markuu ayadan fasirayo ayada fi suurati ali imran aan hore usoo sheegnay ibn abbas oo kale markuu ka fasirayo wuxuu leeyahay ma bacatha allah nabiyan ilaahay nabi ma soo dirin ilaa akhada calayhi almithaq ballan buu ilaahay ka qaaday lain bucisa muxamadu sala allahu calayh wasalam nabi maxamed haddii la soo saaro wahuwa xayun nabigaasna uu nool yahay layu'minana bihi walayansurana inuu u gargaarayo rumaynayo yani maaragtay waamarahu an ya'khuda calaa ummatihi almiihaaqa ummadiisana inuu ballan ka qaado ayuu faray lain bucisa muxamadu sala allahu calayh wasalam wahum axyaa nabi maxamed haddii la soo saaro ayagoo nool layuminana bihi layuminuna bihi walayansurunahu inay u gargaarayaan marka aarkaasna imaam bukhaari baa soo saarayo cabdullahi bn cabaasna ka soo saarayo wya marka adiladaas markii la fiiriyo khadir inuusan noolayn oo dhintay ayay tusinaysaa taasaana xaqu yahay culimmaduna taasay rajaxaan oo walidalika yani sheekh maxamed alamin shinqiti ayuu rajaxaya oo leeyahay alladii yadharu lii rujxaanahu waxa ii daahiray raajaxnimadiisa bidaliili fi hadihi mas'ala mas'aladan khadir ma nool yahay mise waa dhintay ana alkhadira laysa bixayin bal tuwufiya khadir inuusan noolayn ee la oobsaday markaa khadirna waa dhintay ee ma noola xayi ma aha yani soomaalida yani waxaad arkaysaa nin iska rafaadsan oo dhar qabo maaragtay tacbaana iyo hadday arkaan ama jirkiis tacbo waa khadri kuleeyihi marka khadir waa dhintay waa tegey marka yaa loo malayni wey inuu loo leeyahy wallahu aclam subxaanaka allahuma waxamdika